kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee ku saabsanaa barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada oo ay idiin soo saarta hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s aid waxaana barnaamijka idiin soo jeedinaya anigoo ah abubakar moxamed soo dhowaada mar kale kulan wanaagsan ujeedka casharadeenna idaacadda sida joogtada ah uga baxaya waa kor u qaadista aqoonta iyo kobcinta waxqabadka wanaagsan ee dhegaystayaasheenna ee ku aadan nafaqada iyo badqabka cuntada arrintani waxay inoo leedahay barashadeedu muhiimad weyn waana halkaan kaga go'aan qaadanayno qaabkaan qoyskeenna iyo nafteenna u quudinayno si ay u hesho nafaqo iyo caafimaad wanaagsan casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay quudinta qofka buka arrintani waa muhiim waayo marka qof bukoodo waxaa yaraada difaaciisa waxayna u baahan yihiin nafaqo dheeraada iyo sidii jirkoodu awood ugu yeelan lahaa inuu la dagaalamo caabuqyada aan hoos u sii daadegno casharkeenna nafaqadu waxaa la isla qiray inay tahay tan ugu horraysa ee safka hore kaga jirta in qofka hadduu haysto uu iska difaaci karo cudurrada sidoo kale waxaa muhiima in la xaqiijiyo in qofka bukaa cunnada qaadan karo taasoo ka shaqaynaysa inuu kasoo bogsado xanuunka uuna jirkiisa la dagaalamo cudurka qofka bukaa waxaa yar qaadashadiisa cuntada taasina waa inaysan inagu keenin inaan joojinno inaan quudinno maxaa yeelay abiteedka cunno ee hooseeya ama cuntada uusan niyadda u hayn ayaa keenaya in cuntada uu naco carruurta iyo dadka waaweyn ee buka waxay u baahan yihiin in la siiyo cunto dheellitiran oo isku jirta waayo waxay cuntadaasi ka caawinaysaa in bugtada ay la dagaalanto xoojiso jirkooda kana caawiso in miisaankooda uusan lumin oo uusan caatoobin qofka buka si joogto ah oo isku xigxigta waxyar waxyar oo cunnooyin kala duwan ah u sii haddii uu ka cabanayo cunno xumo ama uusan u hayn niyad uu wax ku cuno iyo inuusan qaadan karin cunno badan qofka bukaa sii wax badan oo dareero ah halkii saac ilaa labadii saac sii galaas biyo nadiif ah cabitaan khudaar la shiiday biyaha qumbaha maraqa iyo boorash carruurta weli nuugaysa naaska waa in si joogto ah loo naasnuujiyaa wakhtigooda caadiga ah ku dhiirigeli carruurta inay cunnocunkooda daneeyaan oo iyagoo faraxsan cunaan wakhti kasta ha ku qasbin carruurta inay wax cunaan waayo way ka carari karaan ama kuma tagayaan qofka oo fadhiya cunnada ku quudi ilmaha yardhabtaada ku quudi sii cunnooyinka fudud sida muus la shiiday maraq ama cunnada nafaqada leh ee ay jecel yihiin inaad si dhaqsale uga howlgashaa qofka jiran cunnasiintiisa waxay ka caawinaysaa inuu dhaqso u bogsoodo u qaad carruurta xanuunsan iyo dadka waaweyn goobaha laga heli karo adeegyada caafimaadka marka ugu horraysa ee ugu suuragalsan si ay uga helaan daryeel caafimaad oo deg deg ah oo ay u baahan yihiin ogsoonow dadka shubmaya ama matagaya waxay u baahan yihiin in si joogto ah dareere ay cabbaan loo siiyo mar kastana xusuusnow inaad gacmahaaga ku dhaqdo saabuun ka hor iyo kadib marka aad bukaanka cunno siinayso haddaba si aan wax badan uga sii baranno mawduuceenna maanta aan la hadalno khubarradeenna barnaamijka oo kale ah muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw iyo ruqyo cabdi siidow oo ka tirsan hay-adda badef waxaan ku horumarayaa muuse maxamed ee adoo soo dhowaanaya muuse maxay yihiin calaamadaha lagu arki karo marka carruurtu jiran yihiin
mahadsan tahay calaamadaha lagu arki kara carruurta markii ay xanuunsan yihiin ama jiran yihiin waxaa kamid ah in uu cunugii naaska nuugi karin wixii la siiyana uu soo mataya oo matag uu leeyahay mida kaloo xigto waxaa waaye ilmaha inay qandho qabato mar marka qaar marka ilmaha qaarna waxaa lagu arkaa meeri dabool oo inay meeri daboolmaan oo loo yaqaano afka qalaad convulsion waayahay maxay tahay muhiimadda ay u leedahay carruurta in la tallaalo
talaalku wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay wuxuu ka difaacaa ilmaho cudurada ay ku dhacaan mida kaloo xigta waxaa waaye wuxuu sameeyaa ama uu yareeyaa in haddii cudurka uu yimaado ama uu dadka qaar ku dhaca inuuna sii faafin oo kuwa aan tallaal sidin oo aan la tallaalin weli inuuna ku faafin marka haddii cunuga uu tallaal leeyahay muhiimadii uu leeyahay waxaa ka mid ah inay cudurradii faafitaankooda uu yareynayo tallaalka tallaalada ma laga heli karaa dhammaan goobaha bixiya adeegyada caafimaad
lagama wada helo waxaana looga heli karin oo sabab u ah tallaaladan waxay rabaan hab gooni u ah iyaga oo lagu keydiye oo qabow ah qabow marka labaatan iyo afar saac oo koronto ah oo aan kala go-in frijeerada ama qaboojiyada lagu qaboojiya hataa way ka duwan yihiin kuwa kale oo waxaa la rabaa in heer kulka ama temperajada lagu ilaalinayo ama lagu xifdinayo in mid saaid u hooseysa ay noqoto so sidaa darteed meel walbo daawo laga bixiyo lagama heli karo tallaalka marka meelo kaas aaneed ayaa laga helaa sababtoo ah qaabka loo xifdinayo way ka duwan tahay daawooyin kale marka meel walba sidaasaan looga heli karin meelaha yamina laga helaa meelahaas yaa la rabaa marka carruurta in la geeyo isbitaalada waaweyn waa laga heli karaa ama xarumaha waaweyn oo hay-adaha ay gacanta ku hayaan oo kale waa laga heli karaa marka hay-adda unicef yaa badanaa gacanta ku haysa marka meelo u cayiman oo dadka loo sheegay haddii meeshii u dhaweed oo xarunta caafimaadkeed ayaga ayaa tallaabada xigta siini kara iyo meesha u raadsan karaan waa la wadoogahay magaaladii markii la joogo meelaha cayimanaa jira soo isbitaalka ay tegayaan haddii aan laga helin ayagaa tilmaanta siinayo oo kaan meel hebel yaad u aadaysaa tallaalka marka waa xarumo kaas ah inbaa laga heli karaa talada koowaad oo lagula talinayo waxaa waaye hooyada uurka le inay isbitaalka la xiriirto sababtoo ah cunuga markay dhalaysa cunuga markuu dhasha tallaal loo baahan yaa jira isla marka hor in laga so sitaa loo hela waalidiinta waxaan kula talinaa isbitaalada inay ka warqabaan oo isbitaalada ay tegaan ayaga carruurta bismaana ayaga laftooda tallaalo u baahan marka mar walba in isbitaalka ay ka warqabaan xaaladoodana ay la socdaan xaaladda cunugana lala socdo intuu caloosha ku jira iyo markuu dhashaba marka taladaas ayaa siinaa mahadsanid kaasi waxa uu ahaa muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee ku saabsanaa barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada oo ay idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyaasha u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waa hagaag qofka buka caadi ahaan wuxuu dareemayaa in xanuunka hayaa dartiis uusan u qaadan karin cunno waxaase qofka xanaanaynaya mar kasta looga baahan yahay inuu taas ka war hayo isku day inaad siiso qofka wax uu isagu odhanayo waan cuni karaa mar kastana ku dhiiri geli inuu wax cuno oo hadduu wax cuno uu dhaqso u bogsoonayo si aan faahfaahin dheeraada u helno aan la hadalno ee ruqya cabdi siidow oo ah dhakhtarad nafaqada ee ku takhasustay ruqya aduu soo dhowaanaya hadda xanuunka koroonaha ayaa jira bukaanada xanuunkan ee guryaha lagu hayo sidee loola tacaali karaa
qofka xanuunka coroonaha haddee wax critical jirin qofka xanuunkaas haayo guryaha waa lagu hayn karaa laakiin hadduu wax critical imaado qofka oo neefta ay ku waa in la geeyaa gooba caafimaadka oxygen waxaas loo doonaa haddaysan ahayn qofka oo xanuunkiisa caadi u yahayna waa in la karantiilaa isolation qol khaas ee loo sameeya oona ujeedaa qofka markii la geliyo lagu ilaaliyo qofka asiga ooma ujeedaa asiga qaabilaayana waa inuu galoosis xirtaa iyo maas alaab waxaa ladhahay qalab waxaa ladhahay data b b e personal protect taqriibment qalabkaas xiranaa qofkaas asaa ogaanaa khadajabinuu siinaa ilaa toban afar ber qofkaas ayaa lagu karantiilaa caafimaadkiisaasaa lagu ogaanaa nafaqa ahaan qofka hadduu u baahan yahay wax nafaqa ah markaas wax alaal wixii uu nafaqo oo qofka uu qaadan kara ayaa la siinaa sida cuntooyinka oo khafiifka ahaa la siinaa waxaa la siinaa cabitaanada waxyaalahaasa la siinaa qofkaas kole marka qofka xanuunkaas soo qaabilo qofka si fiican wax buu qaadan karo qanda zaa'ida hayso waxaa loo baahan yahay inuu cabitaano oo ma ujeedaa miryaha la shiido sida qariga ujeeda karootada cambaha isboondheeska waxyaalahaas in loo shiido oo biyaha uu cabi waayo nafaqadaas saas ku qaadana waayahay hooyooyinka uurka leh inta badan cunnada way diidaan iyaga oo xanuunkoodana keenaya inay cunnada diidaan maxay tahay talada aad siin lahayd hooyooyinka horta marka ugu horeysa culeys ilaah xaggiisa ugu imaada haysto laakiin waxaa loo baahanyaha hooyada uurka leh inay markasta ka taxadirto cuntadeeda oo qofka caadiga ah cuntada uu qaadanayo ay qaadanin saddex cunto aa qofka caadiga uu qaataa qado qoraa casho hooyada uurka leh waxaa loo baahanyaha cunto dheeraad inay isticmaasho sida cuntooyinka faakiheesiga ujeeda hadda waa la helaa wadankeena tufaaxa limada oo bambeelmada waxyaalahaas zaaid inay cunto moos oo calcium ka heleyso oo ilmahan maskaxdooda u dhiseyso waxyaalahaas inay hooyada cuntaa loo baahanya waxaa kale loogu baahanya hooyada uur kale inay goobo caafimaadka aado saddexda sinister ay ku jirtaa loo baahan yahay sinisterka koowaad oo ilmaha ay yar yihiin sinisterka labaad oo ilmaha afar bil wixii ka dambeeya ay yihiin siniska saddexaad oo saddexda bil lixda bil ilaa iyo sagaalka bil ay tahay inay goobo caafimaadka ay tagto oo soo talaalo oo talaalka cudurada laga talaalo oo maujeedaa caafimaadkeeda ay ka fikirto cuntooyinka nafaqada leh oo jirka dhisan waa inay cuntaan cuntooyinka nafaqada leh oo jirka dhisan waxaa kamid ah soorta kamid ah bariiska kamid ah galeyda bataatiga bataatiga macaanka kamid ah rootiga kamid ah baastada waxyaalahaas dha cuntooyinka la cuno waay xataa waxaa kalaa kamid ah qudaarta cagaaran mida karsan iyo mida aan la kariyo iyo mida aan la karinin midda la kariyo waxaa kamid ah maxaa koostada cagaarka raansooga waxyaalaha la kariyo waxyaalaha aan la karin waxaa kamid ah barbarooniga ansalaatada dhegelka waxyaalahaasa kamid ah waxyaalaha aan la karin kuwa ayaga dareeraha siiya oo nafaqooyinka jirka qoyaanka kusoo celiyin waxaa kamid ah cambaha liin bambeelmada babayga waxyaalahaasa kamid ah kole waayahay waxaa kala kamid ah raashinka waxaa kamid ah korka soo kabo hilibka kamid ah ama hilibka doorada ukunta kamid ah baarka in la siiyo hooyada uurka leh ama dadka nafaqada daran waa u baahan yihiin ukunta caanaha caanaha geelka caanaha lo-da eriga ool waxyaalahaas dhan waxbaa no jiraal waayo oo u baahan yihiin ha wax dabiici ah oo wadankan laga heli karo waay xataa reer baadiyaha ukunta ma waayi karaan hadday wax kasta waayaan doorada hilibkeed ma waayi karaan waxay waayi karaan hilibka caadiga ah caana ma waayi karaan waxyaalahaas digirta looska digirta cagaaran digirta gaduudan waxyaalahaas dhan ma laga waayi karo beledkeena waaya sawir guud naga sii cunooyinka is leedahay qofka bukaanka ah waa u roon yihiin oo nafaqo wanaagsan u keeni karaya iyo inuu si deg deg ah usoo kabto ama kabasho deg deg u ka helaya sawirka guud oo cuntada idin siinaya waxaa kamid ah cuntooyinka jidka dhisa oo kamid yihiin sida bariiska baastada bataati macaanka iyo bataatiga caadiga ah iyo qasabka cuntooyinka jirka cudurada ujeeda dhalaalka ka ilaaliyan waxaa kamid ah sida qaraha cambaha mooska babayga liim dhanaanta kii xumaa magaciisa cananaaska waxyaalahaas kamid ah iyo qudaarta cagaaran oo mujeeda vegetableka caadiga ah oo mujeeda nyaanyada karootada basasha barbarooniga waxyaalahaasa kamid ah kabasho deg deg asuu keeni karaa hadduu waktiga loogu talgalay iyo sida loogu talgala qofka la nafqeynaayo isdabajooga sideed minutis kadib oo qor laga siinaayo qofka deg deg buu kusoo kabanaa insha allah toban soddon daqiiqa gudihiis haddii qofka qofku markuu nafaqa daran yahay mar kasta wax zaa'id ma la siin karo waa la siinaa soddon daqiiq kadib waxbaa la siinaa haddii soddon daqiiq kadib waa lagu celinaa caanaa la siinaa soddon daqiiq kadib cabitaanaa la siinaa soddon daqiiq ukun ama digir waxbaa la siinaa soddon soddon daqiiqaa loo dhexeysiinaa sidii qofka deg deg uu kusoo laabto talada aan bixinaya waxaa waaye dadka oo nafaqa darada hayso inaa ayaga nafsadooda ay ka fikiraan goobaha caafimaadka oo lagu taaweeyo dadka nafaqada daranna waa inay aadaan annagana waxaan reenahay inaan dadka wacyigelino ah u sii sheegno goobo caafimaad inay jiraan dadka aada u nafaqada daran oo loogu tababiro oon lagu quudiyo dadkaas meesha hadday tagaan waxay ka heli karaan daawooyin oo nafaqa darada loogu talagalo sida caanaha la dhahayo f hundred seventy five caan la dhahayaa jirka dadka waaweyn loogu talgalay oo aad nafaqa darada u bahdishay f seventy five aan siinaa marka ugu horeyso markay xoogaa isbedelaan waxaan siinaa f hundred oo jirka soo kaabto tarbiyootiga ay meesha ka helaayaan daawooyin meesha lagu talgalo qofka nafaqa darada ay hajirto caanahaasna waa ka helaaya oo nafaqa darada loogu talgalay waxay ka helaayaan boorashka waxyaalahaasa laga siinaa inta xaaladaas la gaara dadku waxay u hortegi karaan annaga qudaara wadankeena ka baxda qudaartaas waa inay cunaan sida naagaa uurka leh ilmaha yaryar ammaan waa u fiican yihin qudaarta hadda sida cagaarka raansooga koostada waxyaalahaas dhan ilmaha waxay usoo celisaa ay roonka soo celisaa naagta uurkadan waxaa loo baahan yahay markay cunto nafaqa leh ay cunto inay shaah cadin ilaa iyo soddon daqiiqo ugu yaraan shaah ay ka dul cadin ama kafee iyo waxyaalada inay cadinaa loo baahan yahay shaah waxay soomaalidu ay jecel yihiin markay cunto fiican baar iyo canjeelo iyo ay siiyaan inay shaah siiyaan dadku waxaan kuwaanleynaa annaga haddii aan caafimaad aanahay oo qaabka oo dhinaca oo nutritionka aanahay in dadka ilmaha yar markii ay waxaas cabaan in biyo la siiyo aan la siino wax shaah eh ama wax qaxwe eh ama wax kafeey eh cuntada haddii kale jirka hadduu nuugo micnaha ma soo saarayso nafaqada oo jirka cuntada qofka uu cunay ma soo saarayso distractiona ku samaynaysaa shaahiga burburi ku samaynaysaa wax nafaqa ee korka galaya ma jirto mahadsanid taasi waxay ahayd ruqyo cabdi siidow dhaktarad ku takhasustay nafaqada waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna oo ku saabsan sida qofka bukaanka ah loo quudiyo aan dul marno qayb ka mid ah casharadii aan soo barannay dhegaysta waa muhiim quudinta qofka buka waayo marka qof bukoodo waxaa yaraada difaaciisa wuxuuna u baahan yahay nafaqo dheeraad ah iyo sidii jirkiisu awood ugu yeelan lahaa inuu la dagaalamo caabuqyada nafaqada wanaagsan ee bukaanka la siiyo waxaa la isla qiray inay tahay tan ugu horraysa ee safka hore kaga jirta in qofka hadduu haysto uu iska difaaci karo cudurrada sidoo kale waxaa muhiima in la xaqiijiyo in qofka bukaa cunnada qaadan karo taasoo ka shaqaynaysa inuu ka soo bogsado xanuunka uuna jirkiisa la dagaalamo cudurka qofka bukaa waxaa yar qaadashadiisa cuntada taasina waa inaysan inagu keenin inaan joojinno inaan quudinno maxaa yeelay abiteedka cunno ee hooseeya ama cunno cun uusan niyadda u haynin ayaa keenaya in cuntada uu noco carruurta iyo dadka waaweyn ee bukaa waxay u baahan yihiin in la siiyo cunno dheelli tiran oo isku jirta waayo waxay cuntadaasi ka caawinaysaa in bugtada ay la dagaalanto xoojiso jirkooda kana caawiso in miisaankooda uusan lumin oo aysan caatoobin qofka bukaa si joogto ah oo isku xigxigta waxyar waxyar oo cunnooyin kala duwan ah u sii haddii uu ka cabanayo cunno xumo ama uusan niyad u hayn waxa uu cunayo iyo haddii uusan qaadan karin cunno badan qofka buka sii wax badan oo dareero ah halkii saac ilaa labadii saac sii galaas biyo nadiif ah cabitaan khudaar la shiiday ah biyaha qumbaha maraqa iyo boorash carruurta weli nuugaysa naaska waa in si joogto ah loo naasnuujiyaa wakhtigooda caadiga ah ku dhiirigeli carruurta inay cunnocunkooda daneeyaan oo iyagoo faraxsan cunaan wakhti kasta ha ku qasbin carruurta inay wax cunaan waayo way ka carari karaan ama ma tagayaan qofka oo fadhiya cunnada ku quudi ilmaha yar dhabtaada ku quudi sii cunnooyinka fudud sida muus la shiiday maraq ama cunnada nafaqada leh ee ay jecel yihiin inaad si dhaqsala uga howlgasho qofka jiran cunasiintiisa waxay ka caawinaysaa inuu dhaqso u bogsado u qaad carruurta xanuunsan iyo dadka waaweyn goobaha laga heli karo adeegyada caafimaadka marka ugu horreysa ee ugu suuragalsan si ay uga helaan daryeel caafimaadka deg dega ah ee ay u baahan yihiin ogsoonow dadka shubmaya ama matagaya waxay u baahan yihiin in si joogto ah dareere ay cabbaan loo siiyo mar kastana xusuusnow inaad gacmahaaga ku dhoqdo saabuun ka hor iyo kadib marka qof buka aad cunto siinayso waa hagaag guud ahaan barnaamijkeennii ku saabsanaa barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada oo aan maanta kaga hadlaynay sida qofka bukaanka ah loo quudiyo intaas ayuu ku dhan yahay waxaa barnaamijka idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah abubakar maxamed dhegaysigiinna ayaad ku mahadsantihiine nabadgelyo